maanta waxaa laga joogaa labaatan sannadood toddobadii agosto sanadkii kun sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashankii markii weerarkii argagixishada lagu qaaday safaaradihii maraykanku ku lahaa magaalooyinka nairobi iyo daar asalaam oo in ka badan laba boqol oo qof ay ku dhinteen markaasi oo la sheegay markii ugu horreysay afrika weerar ka dhaca inay sheegteen dhaqdhaqaaqa alqaacida kaasi oo markii dambe caan ku noqday meelo badan oo dunida ka mid ah maanta dayaafad weyn oo dadkaasi loogu baroor diiqayo ayaa saaka waxaa laga sameeyey isku soo bax weyn oo loogu baroor diiqayo dhismaha cooperative house halkaasi oo laga dhisay taallo weyn oo lagu xusuusanaya dadkaas iyadoo weerarku ahaa mid si isku mar ah ka dhacay daarasalaam safaaraddii maraykanku ku lahaa iyo safaaraddii magaalada nairobi oo nairobi ay ku dhinteen laba boqol iyo saddex iyo toban qof halka daarasalaamna ay koob iyo toban qof ku dhinteen danjiraha dowladda maraykanka u fadhiya dalkan kenya robert godek oo goobtaasi saaka ubax markaasi baroordiiqda uu kala qaybgelayay dhigay ayaa ku tilmaamay weerarkaas inuu ahaa mid argagixiso oo saamayn ku yeeshay dadka reer kenya guud ahaan iyo weliba gaar ahaan dadka tanzaniya iyo dunida inteeda kale danjuruhu waxa uu sheegay in uu la wadaagayo murugadaasi naxdinta lahayd dadka reer kenya oo shan kun oo qof ay ku dhaawacmeen laba boqol iyo shan iyo labaatanna iskugeynta guud ay ku dhinteen labadii safaaradood ee toddobadii agosto sanadkii labada kun iyo siddeed iyo sagaashankii ka dhacay dalka kenya waxaanu sheegay inay xusuusan doonaan mar walba dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo dhibaatooyinka gaar ahaaneed ee uu ku hayo dadka dunidan ku dhaqan doctor ibraahim faarax bursaliid waa aqoon-yahan si gaara isagu markaasi uga faallooda arrimaha afrikada bari iyo dunida waxaanu ku sugnaa markii weerarkaasi dhacayay dalka kenya bal wixii dhacay iyo waxa uu ka xusuusto iyo saamaynta weerarkaasi uu ku yeeshay guud ahaan qaaradda africa ayuu v o eda uga warramay yaasiin waxay ahayd masiibo inteeda la eg waagaas qaraxyada ay dhacayeen lama aqoonin argagixiso caalamiya iyo qaraxyo toona waxyaabaha saamaynta ay keentay waxaa ka mid ahaa in xataa luqadii arrimaha caalamka loo isticmaalaya ay ka bedeshay sidii hore ay ahaayeen loona gudbay xilli cusub oo ah inaad ama maraykan la jirtid ama ka jirtid oo jid u dhexeeya aanu jirin saamaynta kasukow boqolaalka dhintay iyo kumanaanka dhaawacmay kasukow waxaa dhacday in dadka muslimiinta ah si gaar ah loo fiiriyo kala shaki ayaga iyo qowmiyadaha kalena uu yimaado ilaa iyo maantana dowlado badan oo adduunka ka mid ah oo ay soomaaliya kow ka tahay ayuu arrinkaas wuxuu weli u diiday inay dowladnimadoodii dib ula soo baxaan marka waa nasiib darre inteed la eg ilaahayna waxaan ka baryaa inta dib la isu fahmay in xaalku uu dib u hagaago yaasiin ciise wardheere v o a nairobi